Maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa bilaabay dadaallo ballaaran oo looga hortagayo fatahaadaha Webiga Shabeelle kuwaas oo sanadihii u dambeeyay si joogto ah u saameeyay magaalooyin iyo tuulooyin badan gaar ahaan Jowhar iyo Beledweyne. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Mahadar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka warbixiyay saameynta ay sanad walba kala kulmaan fatahaadaha Webiga Shabeelle uu saameeyo.
waa mahadsan yihiin intii oo mudan oo meeshaan nala joogto waa mahadsan yihiin mahad allah ka geersiiyo walaalahanya noo soo gurmade ee wax nala qabtay haddana aan kasii rabno baahida allah bix- aa gooya ayaa bixiya dheragtana allah bixiya waxaan idinka baryaynay walaalahanya haddaba halganka dheeraad u galay in ay fatahadda biyaha shabeelle ka hortagaan ilaahay wax ka hortagi karee waxaad ku mahadsantihiin hawsha wanaagsan ee aad maanta ka qabateen ee adna haddana aad haysiin walaalihiinna degmada mahadey gaar ahaan xaafadda kacaanka ayay hawsha hadda ku socotay webigan fataha ay mar walba inuu fato dadka dalagga ka gooyo oo dhibaato u geysta beeralayda saas laadiligan ayaa looga hortagaa oo loo buuraa marka cid walba ee degmada maaday kasoo jeedana iyagana waxaan u- waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo waxa wahay sheeg ay- ay kaalintooda ka qaataan Een, taas kadib Ee, aad ayay u mahadsan yihiin waxaana noogu- noogu caawiyey walaalkayna ciltire ilaahay ajri xasanaad basan ha siiyo dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabelle cabdirasaaq cali ayaa ku baaqay in la kordhiyo taageerada iskaashiga heer qaran iyo heer caalami ah si loo xakameeyo saameynta fatahaadaha oo si isdaba joog ah u soo laabatay sanadihii u dambeeyey degmada degmadana waxay u waa u baahan tahay in intaa in ka badan loo qabto baahiyaheeduna la la soo koobi kar maaha sidaa ka warqabna waxaan ognahay degmadu inay tahay degmo meel kastaba baahi ka jirto haddii aa lehed caafimaadka haddii aa lehed howlihii kale oo lagu talagalay in lagu horumariyo degmada dhanka beeraha hadday tahay marka waxaan u baaqaya wasaaradaha kale ee howlaha ku leh sida wasaaradda beeraha oo kale een in sida ugu dhow haddaba ay qaali kaalintan ay qayb ka tahay waxaan rajeynaya iyada lafirkeeda inay haddana intaan in ka badan u qaban doonto dadkaad een, degmada mahadaay oo ayada baahi dhab ah hayso oo laga yaabo webigan sida hadda aa u muuqata hortiina waa inuu xaalad ku jira khatar ahay meelahana ma aha keliya walax aan baahideeda aan buuxinay walax yar waxaa waaye oo dhigjoojin ah oo bilow ah marka waxaan ka codsanaynaa in hay-adaha iyo wasaaradaha kaleba ay usoo daysadaan wasaaradda ganacsiga ayna taageeraan degmada mahadaay baaqan ayaa amaanaya xilli uu biyo keenay webiga shabeelle lagana cabsi qabo inuu geysto khasaare kale